waa hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysaay wararka naga soo gaaraya degmada werwed ee gobolka cayn ayaa kusoo waramaya in maamulka degmadaasi uu qabtay howlo degmadaasi oo shaqo uu ka qabtay waxaana kamid ah inay fureen maamulkaasi wadooyinka degmadaasi ku yaala qaarkood iyo weliba ololo nadaafadeed oo balaadhan oo maamulka degmadaasi uu halkaasi ka qabtay haddaba duqa degmada werwed caadan xes dabalow ayaa shabakada wararka ciyaar dotcom goorda wata telefonka degmadaasi kula xiriirtay waxa aan weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo waxyaabaha ay qabteen waxay yihiin
asalaamu calaykum waa yahay wal waxa weeye waxaanu ka qabanay deegaanka laba qodob labada qodob waxa weeye horta marka hore waxaa soo istaagay xilli roobaadkii marka degmadan waxay caan ku tahay laba togo waaweyn oo soo biyeeyey toga magaalada balliga labadaa tog waxaan ku guulaysanay inaanu ka nadiifino wax allaale wixii caqashina yaalay islamarkaana gaxan goodo aanu goodo ku gubno iyo waxaanu gubno aanu ka dhibnay intaan markaan kasoo gudbinay haddana waxaanu usoo baxnay xagga magaalada islamarkaana waxaanu ka qabanay inaanu wadooyinkii aanu ka furo yani magaalada sidii gogogona guryana aanu duminay waxna aanu ka qabanay
awoodda intaa lagaxgaad ka hesheen aad guryaha ku dumiseen maayirka degmada udhir baa tahay ciidamada dawladda ayaa adeegsanaysay mise shacabka ayaa guryaha kala duwanayay walaal marka hore de deegaanka baa u badan yani yani sida awoodda looga helay awooddaa mid dhalinyaro ha noqoto mid yani odayaal ha noqoto mid ciidanka booliska ha noqoto adigu waxyaabahaas iskaashaday dadkuna dad aada u yani u baahan yani inay wax qabsadaan weyi degmada midhirwirwir waxaa lagu maqaalaa inay hal wado keliya dhex marto marka lagu soo laascanood wado keliya dhex marto xaggead guryaha dumiseen xagee ku yaalaan mise wadooyinka la adbixisano cusub iminkaad noo sheegi kartaa gudoomii walaal markii hore de hadda muddo yani in badan waxaa adigu siiro markii ahayd labada kun iyo labadii kun iyo saddexdii labada kun iyo shantii baa waxaa la furay wadooyin waaweyn oo markii maamulka degmada intaan degmo ahaan loo aqoonsan ama gobol ahaan loo aqoonsan cayn wadooyinka markaa guddi saddex saddenaa furay guddigii marka waxaa ka dambeeyey burbur fara badan oo wadooyinka lagu soo durkay oo qalqacda laga samaystay oo waxyaaba badan markaa annaga waxaan la raacay markaa tii berigii hore umaa la raacay oo wadooyin istarajadii marka marka magaalada dhex dhex maro labada dhinac baa waxay yihiin xaafada dheer marka annaga wadooyinka waawanaa dhinacyada ka yaallay maa la raacay berigii hore aan ku yaallay islamarkaana wixii guriga kasoo baxay saaka waa la duminayay marka ma dadka deegaanka ayaa arrintaa kaala shaqeeyood gacan ka heshay mise ma dumiseen wadada waxaa jirta istarajada magaalooyinka deegaanada s c waxaa kusoo badanaya in dadka guryaha ay ka hordhisaan balabalooyin waxaa laga hordhiso kadibna facekii magaalada xumaado kuwa ayaga mamaad miyaad taawateen mase kuwa ku yaalay wadooyinka laa dumiseen guddoomiye bala balabalooyinkii waxaasi hadeer yani weli baan soo jeesan waa saladka dheer waa iska sahla laakin xagga ma garanaysaa guryaha laami wadooyinka marka sirka lamado xaggeeda dambe ayaa waxaa ka bixi jiray laba wado waaweyn magaalada hore ee ahaan jirtay daarol oran jiray iyo dhinaca kale xaggan baallaa kale ku yaala labadaas waxaa la maraya laba mari jiray istiradada dheer oo la yaqaano ingiriiska ahaa ku weyn baa markaa yani la burburiyey waxaana laga waxaa laga helay taageero yani shacabka iyo iyo magaranaysa iyo xagga booliska oo iyo adu xagga la yidhaha nimankan baamushariga ganacsatada siiba laba nin oo aad ufirfircoon la yidhahdo cabdillahi cawd iyo cabdillahi geli la yidhahdo aad markaas u shaqeynayay maxaad kaloo qabteen marka laga yimaado wadooyinka furteen aad ka furteen degmada wudhud
kulli de furtaanka waxaa iyagu hadda waa baanu ka horsanahay furtaanka kabacdina waxay imanaysaa dhaqaajinti maamulka si loo dhaqaajin lahaa miyaa jira wax kaloo guddoomiya aad ka qabateen dhinaca ama nadaafada ha ahaato ama qashin gur ha ahaato magaaladaasi wudhud aad ka bilowdeen waa laga bilaabado o hadde intaan intaan wada furinta ka horba waxaanu tabacaas waxaanu ku jirnay siaanu qashin ugur lahayn siaanu aanu u gubi lahayn siaanu u aruurin lahayn meel u geyn lahayn taana ku guulaysano waxaa ilahay umada iska lehe yani waxaa naga taasmeeyey umada yani shacabka deegaanka degan xagee aad ka gurteen qashinka magaalada dhexdaad ka gurteen mase tooga qashinka badanaa lagu shubo ayaad ka gurteen oo magaalo kale gooni aad kuu geyseen labada dhinac ee magaranaysaay waxaa lageeya qashinka waxaa lageeyaa laba tug baa lageeya labada tug baa qashinka marka hore lagayn jiray kuwa kuwiin baan hadeerna yani kitaan ka gurnay ama isku uloolnay oo shidnay waxna aan u samayna meel la geeyo dawladdaada hoose adiga guddoomiyaha ka tahay degmada werwel wax cashuura ma ka qaada dadka shacabka ah kharashka intaad sheegale xagaad ka hesheen inaad qashinka ka gubteen iyo wadafuristaba eladii how qashin hafta maamulkii weli cashuurta ma naqaaqana hadda muddo waxaa magacaabanay lix biloodaan magacaaban sida adigu ilaa afar biloodaan magacaabanay maamulkiisi yani xagga waraaqihii way ga xaliman yihiin waxba ma helin laakin ummadda ayaa ay taakulisay oo kii allaale kii aan reeso taga irada kii aan lacagta aan ku dadka ku kacnay amaan doolda hoose siina amaan wax ku gubno ama gaabishka lagu shubno yani hadal male gidigood masaas uga dhibayaan magaranaysa si kalsooniya markaa gudoomiye aadan maxaa xanameeyey waraaqahaaga cashuurta degmadaada hoose inaad ku- aad kaga shaqeyso dadkaada wax ugu qabto iyo inaad wax uga faadayso maxaa xanameeyey wararaha waa xagga maamulka weeye anigana kuwii hore ninkii xilkaan kala wareegay yani waan hayaa lakin waxaan masansa tayar wax lagu dhaqaajin kara maaha waa wax yar xagga garowana waraaqaya awood si xaggasan ka sugaya markaana markaan anig la magacaabay xaggan awoodda soo saaray inaan ka shaqeeyo wuxun dhaqaajiyo marka waa ii diyaar hadeer boosasay yaalaan waa ii dhaqsay soo baxayaan waa markaan waraqaas iyo hadaan si camal xagga dhaqaajinaya dalka aadan xirsi waxaa Dhabarlo.
tahay ma- ma- dhabarlamaayirka degmada wudhur ayaa tahay ma markii kugu horeysay aad shaqo caynkan oo kalaa qabataaba mise shaqooyin hore ee kaga horreeyay degmada wudhur aad ka qabatay inta lagu magacaabay walaal oo horta meesha anigu waan ku dhashay ana- waxaa ka- mayr waxaa kahan jiray aabahay waxaa ku xigay walaalkay oo galaal xiseen dabarlo ahaa marka anigu haddeer yani waxaan ku jiray konsolka guud baan ku jiray markii hore islamarkaana anigoo ah yani maamulaha dugsiga si dhexe ee werwud marka anigu deegaanka iyo dadka iskuma cusubin waa dad hore anigu usoo shaqeyn jiray iyaga marka yiri anigoo maamulaha dugsiga hoose dhexegta bay yidhahaan mayrka haddeer noo noqo marka dadku kalsooni fara badan baan ka haystaa sidaas alla agrigeed baa ii sahashay inaan dhaqaajiyo yani maamulka iyo guryaha la duminayo iyo kalsooni fara badan baan ka haysta de- deegaanka wey tala- tallaabooyinkan aad qaaday ama qashin hagub ha ahaato ama wada furis ha ahaatee shacabka ku nool degmada wudhur see usoo dhaweeyeen ugu dambeyntii gudoomiye wallahi iyagaa iyagaa ihagaya iyagaa ihagaya ilaahay baan hayaa ilaah ilaah bay yani yani naxariis u taallaa iyagaa i- iila shaqeynaya iyagaa i wada iyagaa le afka naga dimi iyagaa garbaa haya iyagaa i garbaa waa dal bislaaday oo i raba oo anaga i raba oo maamulka raba oo yani in wax wax u qabta wax wax wax wax u qabta yani doonaya alxamdulilah rabbi caalamiin weeye haddii sidaan ku shaqeysan sidaan aan ila wadana waxaan rajeynaya inaan guul weyn ka gaaro de- de- deegaankayga yani horta dalka wurwid eebiima gelin lakin hareeraha oo dhan buu helay wuxuu helay mikiga ballaha wuxuu helay geebeer wuxuu helay ballacad wuxuu helay intaa xamil wuxuu helay wuxuu helay dandan intaa banyaal ballacad eh, mikiga ballaamo cune intaa deegaanka meelusan helin ma laha lakin kulle deegaanka wesi ugu weyneed ee balligii ugu weynaa waxba ma gelin lakin hareeraha wuu helay gudoomiyaha degmada wurwid aadan xuseen aadan xirsi Aadan- Aadan- dhabarlabo oo teleefonka ugu warramaya shabakada cayaaga isagoo ka sugan degmadaasi gudoomiye aada iyo aada ba umahadsan tahay Asalamu calaykum.